Munaasabadan ay ku qalin-jabinayeen arday dhammaysatay fasalka sidedad ee dugsiga hoose dhexe ee Gobdhexaad ayaa lagu qabtay deegaanka Gobdhexaad ee hoos yimaada magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari waxaana munaasabada ka soo qayb galay maamulka iskuulka Gobdhexaad waalidiin macalimiin dhalinyaro ardayda qalin-jabisay iyo qeybaha kale ee bulshada maamulaha iskuulka Gobdhexaad Cabdulaahi Xasan Cumar ayaa ka warbixiyay heerarka kala duwan oo ay soo mareen ardayda xafladu daaran tahay maamuuska iyo sagootinta qalinjabinta fasalka sideedaad iyo sidoo kale waxaa ku lamaan maamuuska iyo darajaynta ardadii kaalmaha ka galay imtixaankii kalka labaad kalka koowaad ee sanadugsiyaadka dugsiga hoose dhexe ee kobdhexaad sanaddugsiyaadka iyo saddex xafladan aadka u quruxda badan waxaan rajaynayaa insha allah inay noqon tii ugu horeysay insha allah waan ilaahay ka rajaynayaa ee ardada waxaweye dadaasha la muujiyo micnahooda la muujiyo baan insha allah ilaahay subxaana wa tacaala ka rajaynaya haddii alla waxaan sidoo kale boorinayaa ardada maanta aan ka muuqan kaalmaha in tartankii uu taagan yahay waayo ardada maanta horteenna fadhidaa iyagu ma aha kuwa mar kasta imtixaanka kaalmaha gala laakiin waxay ku mutaysteen dadaalkoodii ay galeen idinkana waxaan rajaynaya insha allah inaad ka masayrtaan oo dadaalkaas sidoo kale idinkuna aad samaysaan haddii lahayn ayaan ilahay ka rajaynaya insha allah waxaan mahad celin ballaaran u celinayaa ururka isxilqaan dhallinyarada miidda ah ee magoolka ah aad bay u mahadsan yihiin runtii xusuustayda kama bixi doonaan haddii la hadlo qaar ka mid ah marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa ardayda kula dardaarmay inay halkaa ka sii wadaan waxbarashada arday qalin jabinaysa dugsiga waxbarashada asaasigaa dhammayseen waxaa idin sugaya imtixaanka satarayska ama imtixaanka loo dhan yahay imtixaankaasi waxba imtixaanada kale kaga duwanaa laakiin dadku waa ka baqaan baqdiin iyo dhidid iyo buugoo kaa gogoyo qaligoo kaa gooyo waxaa lama rabo waxaa la rabaa inaad si degan ku gasho waxaad la gelaysaa ardada maaragtay ilaa baargaal ilaa iyo geeska kaleeto puntland baa hal mar la wada gelaya ilaa labaiyo toban kun oo arday baa ka mid tahay manhajkuna waa isku mid meel kastoo ay joogto manhajka dugsiga dhexe waa noo dugsan yahay hoose waynu ku dhaqannay isaga kii dugsiga dhexe insha allah sanadka cusub soo socdaa kii sarena waa shaqeeyey manhajkuna waa isku mid keliya waxa la isdheeraya dadaalka marka waxa ardaha kula talinaya imtixaankaasu waa ka fudud imtixaanka macalintu idinka qaadaan laakiin wuxuu la mid yahay ri harag shabeel loo geliyay soo ka biqi mayso shabeel mooyis marka hore haddaa ka qaadona ri baa soo baxaysa marka imtixaankaasi ha isku dhiibin